bsmi اllahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm clى nabiyina mxamed wclى aalihi wsaxbihi ajmaciin ama bacdu qaala اlimaamu abu dawuud raximah اllahu tacaala bismi اllahi الraxmaan الraxiim أwalu kitaabi الطalaaq tafriicu abwaabi الطalaaq dalaaqa abwaabtiisa furuucdeeda caddaynteedii farac ayuu kitaabkan u kitaab yahay baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii man khababa fii bayaani xukmi man qof xukunkii caddayntiibuu u baab yahay khababa fasaadiyey imra'atan haweenay fasaadiyey calaa zawjihaa ninkeeda korkiisa ku fasaadiyey oo yacnii haweenay ninkeedii ku diray ama nin naagtiisii ku diray ayb fii man khababa qofkii dhexdooda fasaadiyo yacnii halleeyo ama isku diraba ku diro imra'atan haweenay calaa zawjihaa ninkeeda ku diro cagsiguna waa iska yacnii sidaasoo kale ninka ninka qofka naagtiisa ku diro isaguna waa la mid qaala alimaamu abu daawuuda raximahu اllahu tacaala xadaana alxasanu bnu caliy wa huwa alxulwaaniyu abu caliyin alkhalaal qaala akhbaranaa zayd bnu اlxubaab qaala akhbaranaa camaaru bnu surayq ayuu qoray camaaru bnu rusayq weeyaan ra'daa soo horayso camaaru bnu rusayq laa ba'sa bihi akhraja xadiidahu muslim wa abu daawuud wاtirmidiy wاnnasaa'iy wbnu maajah can cabdillaahi bni ciisa wahuwa cabdullaahi bnu ciisa bni cabdiraxmaan alansaariy abu muxamed alkuufiyu hiqatun fiihi tashayuc akhraja xadiidahu asxaabu اlkutub الsitta can cikrimata can yaxya bni yacmar can abi hurayrata qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi waaalihi wasalama rasuulku waxa uu yidhi laysa minaa man khababa imra'atan laysa minaa annaga nagama mid ahaa man khababa qofkii ku diro imra'atan haweeney calaa zawjihaa ninkeeda aw cabdan ama addoon ku diro calaa sayidihi ninkii iska lahay sayidkiisa ahaa xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa arrintaa xukunkeedu xaaraan inay tahay laysa minaada ayaana keenaysa macnaha laysa minaana gaal weeyaan maahanoo islaamka ka mid maahan lagama wado macnuhu waxaa weeyaan yacnii wixii qof muslima laga rabay ma ahan yacni sidan uu la yimid ayb wuxuu marka baabka ugu hormariyey furiinka in laga shaqeeyo inaynan fiicnayn haddaanay maslaxo iyo ku jirin markaas xal ayaa ilaahay u soo dejiyey meeshii aan xal laga arkaynin iyadoo xaalku yacnii istiqaamo uu ku socdo in dabadeed markaa la abuuro wax laysku furo ma wanaagsana axaadiidta qaar saxiixa nebiga ka sugnaatana waxay tilmaamayaan ibliisku inuu carshigiisa ku fidsanayo badda dabadeed marka uu kala diraayo dadkiisa bacfiyaalkiisa wufuud inuu dirayo dabadeed marka ay u imaanayaan mid walbaa waxaasaan sameeyey kaasaan yeelay kaasaan yeelay ilaa marka dambe uu yimaado mid isagu dhahayo nin iyo naagtiisaan isku diray intay iska fureen marka ayuu leeyahay anta anta adigaa yacnii qofkii la rabay ah marka waxay tusaysaa yacnii ifsaadka laga dhex sameeyo nin iyo xaaskiisu inay aad u daran tahay sharciguna uusan qiraynin baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan filmar'ati haweenayda tas'alu weydiinayso zawjahaa ninkeeda yacnii ninka inuu guursado rabo dalaaqa imra'atin lahu dalaaqa imra'atin haweenay furistiisa furisteeda lahu isaga uu qabo yacnii midda la guursan rabo ama midda uu qababa xataa inay markaa weydiisato mid kale ee lala qabo ama yacnii isagu uu hore u qabayba inuu furo ayb dhan kale weeyaan middanne haweenkii iyagu cudurkii masayrka uu ku taagnaa ayaa laga reebay qof kale maxaad u malaynaya marka baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan filmar'ati haweenayda tas'alu weydiinaysa zawjahaa ninkeeda dalaaqa imra'atin haweenay furiddeeda weydiinaysa haweenayda oo lahu isaga u sugnaato ninka uu qabo qال xdثna الqcnabiي عan malik can abi الزinaad can الأcraj can abi hurayraةa qaal sanadku waa iska macruuf وعن أبي مالك أبو الزناد عبد الله بن ذكوان أعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم waxa uu yidhi qaala qaala rasuulu ullaahi sala allahu calayh ali wasalama laa tas'ali ilmar'atu haweenayda yaanay su'aalin dalaaqa ukhtihaa walaasheed furiinkeeda yaynan weydiinin laa tas'ali ilmar'atu yani haweenayda yaanay su'aalin oo laada naahiya markaa ay tahay laa tas'al almar'atu iltiqaa'u saakinayn dartiis laa tas'ali ilmar'atu yaanay su'aalin waa noqon kartaa laa tas'alu almar'atu waa khabarun bimacna nahyi markaasna laa tas'alu ma weydiiso yacnii yaanay weydiinin waa haddii sidaa la yidhaahdana loo dabdiyo ayb haweeneyda yaanay su'aalin dalaaqa wakhtihaa walaasheed furiinkeeda yaynan weydiinin walaasheed yacni xagga diinta litastafriqa si ay u yacnii ay u marnaysiiso oy eber ugaay eber uga dhigto safxatahaa xeeradeeda ayb si ay xeeradeedii ay eber uga dhigto oo iyadu ay u qaadato marka wixii ay heli lahayd waltankix ayb walitankxa walitankxa litastafriqa say markaa eber uga dhigto safxatahaa xeeradeeda walitankixa si ay markaa u nikaaxsato iyada fa innamaa lahaa waxay leedahay maa qudira lahaa wixii loo qadaray wixii loo qadaray helaysaa iyada ayb xadiidkan marka bukhaari iyo muslim baa soo saareen macnihiisana iyo baabka wixii loo tarjamay waa iswaafaqsan yihiin waa inaynan bannaanayn marka naagta haddii la guursan rabo shardi inay ku gasho ma bannaanaa iblaaye fur haddaa rabta inaa i guursato arrintaa iyadu shardi bannaan ma aha ayb waxayna khilaafsan tahay haween aan la qabin laakiin haween aan iyada la qabinba inay tidhaahda yacnii hadda ani waa isguursanaynaa laakiin shardi inaadan mid kale igu soo dul guursanin shardigaa shardi ahlucilmiga qaar badanoo ka mida ay ogol yihiin imaam axmed iyo uu ka mid yahay iyo shaykhulislaam ibnu taymiya ibnuulqayim iyo waxayna yidhaahdaan shardigaas isaga wax ma dhibaayo sababtoo ah middan laakiin naagta cismada ku jirta ee gacanta yacnii marka ninkeedu ninka iyada hadda ugu zawjada u ah in guurkaas lasoo xiro dhibaatuu keena laakiin guur hor leh oo isagu hadduu rabo uu samey karay hadduu rabana iska dayn karay la mid maahan bay leeyihiin halkaa halkaa marka way ku kala gedisan yihiin haddii shardigan marka uu yimaadana xataa shardi la fulinayo maaha maadaama shardi xaaraana uu yahay ilaa nahyigu fasaaduu keenaya xaaraanuna asal u yahay ayb baabun fii karaahiyati alaaqi baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii karaahiyati alaaqi alaaqa nacitaankiisa caddayntiisii yuu u baab yahay ayb in dalaaqa yacni la naco oo dalaaqu yacni aan la jeclayn xagga sharciga ayb culummada ilaa shanta xugunay u qaybiyaan waajib maruu noqonayaa maruu noqonayaa yacnii manduub uu noqonayaa marbuu mubaax yahay marba sibaa xukunkiisu yahay bay leeyihiin amiladiisana fatxulbaariga aad marka u sheeg sheegayo ayb oo marka uu dalaaqu yacni waajibka uu noqonayaba waxaaba ka mida ninkii naag buu guursaday isagu waxay la ahayd qof guurkeedu u bannaan yahay gadaal baa waxaa ka soo baxday in qofkani yacnii guurkeedaba aan u bannaanayn oo kale waajib weeyaan marka inuu furo haddii markaa furiin laga rabo inuu dib u sii haysto aaba xaaraanba markaa dalaaqiina waajib buu ku noqonayaa markaas qaala xadaanaa axmed bnu yuunus wahuwa alyarbuuciyu qaala akhbaranaa mucarifun wahuwa mucarif bnu waasil alsacdiyu alkuufiyu hiqatun akhraja xadiidahu asxaabu اlkutub الsitta can muxaaribin wahuwa muxaarib ibni dihaar ayb iqat imaamu zaahid akhraja xadiidahu asxaabu اlkutub الsitta qaala qaala rasuulu اllahi sala اllahu alayh waalih wasalama maa axalla allaahu ilaahay ma xalaalaynin shay-an shay abqada shayga oo abqada uu ka nacayb badan yahay ilayhi shayga xaggiisa mina dalaaqi furiinka uu ka nacab yahay alla ma xalaalaynin shay uu furiinka ka nacab yahay ilaahay ma xalaalaynin ayb xadiidkan marka sanadkiisu waa mursal oo waa min xadiidi muxaarib ibni dihaar waana taabici isagaa marka qaala qaala rasuulullaahi yidhi suuradiisuna waa suurad mursal waay abu daawuud marka isagoo mursalana waa keenay isagoo marfuuca isagoo mawsuulana wuu keenayo waa riwaayadan dambe qaala xadaanaa kahiiru bnu cubaydin wahuwa abulxasan alximsiyu almuqri iqatun akhraja xadiidahu abu daawuud wannasaa'iyu wabnu maaja qaala ahbaranaa muxamed bnu khaalid wahuwa alwahbiy alximsiy saduuqun akhraja xadiidahu abu daawuud wاnnasaa'iyu fii camal اlyowmi wاlleyla wabnu maaja can mucarif bni waasil ayb can muxaarib bni dihaarin can ibni cumar can الnabiyi salى اllahu عalayh waalih wasalam qaala waxa uu yidhi nebigu sal ll slam abqadu alxalaali ila allaahi xalaalkan loogu nacayb badan yahay ilallahi ilaahay agtiisa caza wajalla aalaaqu weeyaan riwaayadii hore mursala eed riwaayadanna waxaa weeyaan ibnu cumar baa lagu darayo waa mawsuula abu xaatim iyo daara qutni cilalka wuxuu ku rajaxay bayhaqina sidoo kale riwaayada mursalada oo xadiidkan jaaddadiisuba waa mid waa riwaayada mursalka ah mursalkuna min aqsaami daciif uu ka mid yahay ibnu xajar talkhiisulxabiirka sidaas uu sheegay marka xadiidkan marka waxaa weyaan isagoo mawsuulana waa soo arooray isagoo mursalana waa soo aroora waalmursalu arjax riwaayada mursalada raajixa mursalkuna waa min aqsaami daciif ayuu ka mid yahay marka xadiidku waa daciif ayb baabun fii alaaqi sunnati sunnada alaaqeeda caddayntiisiibuu u baab yahay alaaqa waxaa loo qaybiyaa alaaqu sunna iyo alaaqu lbidca iyo mid aan labada midna lagu sheegin nooc saddexaadna waa la sheegaa oon sunnana ahayn bidcana ahayn ayb oo dalaaqa marka sunniga waxaa weeyaan ninku inuu haweenta furo ou ku furo duhri ounan ku jimaacin duhri ounan ugu tegin iyadoo daahira yacni aan xayd qabin daahirnimadaana uusan ugu tegin inuu ku furo waa hal dalqadna uu ku furo hal dalqad labaiyo saddex midna aanu usuxi darine hal dalqad uu ku furo haadihi waxaa weye dalaaq sunni waxaa kaloo dalaaqa sunniga suuradiisa ka mida uur muuqdo inuu ku furo haweentii iyadoo uur leh uurkeeduna uu muuqdo haddii uu furo dalaaq sunni waa isaga laftigiisa ayb soomaalidu marka waxay yidhaahdeen naag uur leh ma furmayso meelay ka keeneen ma naqaan waa war kalaamulcawaam ayb uurku markuu muuqdo way furmaysaa waana dalaaq bidci maba ahanba xataa ayb dalaaqa bidcigana waxaa weeyaan naagta iyadoo xayd qabta in la furo ama in la furo iyadoo la daahir oon xayd qabin laakiin lagu jimaacay duhrigaas maxaa yeele ciddadii baa kusii dheeraanayso duhrigii lagu jimaaca la tirin maayo xayd baa ku dhacayo duhrigaas kuxigaa koow la dhahaya marka haweentii muddo ku dhowaad bil ah bay markaa ay dhib ku jirtaa ciddana aynan tirsanaynin dhibaatana ay ku dhex jirtaa shaaficiyadu iyagu waxay yidhaahdaan maadaama iyada dhibka loo diidaya hadday iyadu ogoshahay waa la furi karaa bay leeyiin laakiin allahu aclam xikmada sidaa waa la yidhi laakiin maya ayb oo iyada xataa haddii aakhir laxda oo iyadoo xayd qabto xataa lama furi karo marka maahan arrintu waa un sidaan yacnii macno ahaan bay saa u ekaatay laakiin maadaama mukhaalafo ay ku jirto xataa iyada inaan laga ogolaanin ayb xayd hadduu ku furo ama duhri uu ku jimaacay uu ku furo waa dalaaq bidciya bacdu ahlilcilmi waxay ku daraan dalaaqa bidciga inuu isku raaciyo dalqooyinka labaan kugu furay saddexaan kugu furayna dalaaqa bidcigay ku daraan ayb waxaa kaloo dalaaqa bidciga ay ku sii daraan bacdu ahlilcilmi khuluca oo khuluca waxay leeyihiin ma wanaagsana isaga xitaa qaar baa ku daraa laakiin intan hore yaa marka nusuustu aad ay u tilmaameen midka aan sunnigana ahayn bidcigana ahayn waxaa weeyaan naag aan la dukhuulin oo ninkeediiba uunan u galmoonninba uu furo iyadoo xayd qabto hadduu furo taas ta dalaaq sunni iyo bidci midna ma qabto ilaa walba iyadu ma cidda tirsanaynin taas yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nakaxtumu lmu'minaati uma dallaqtumuuhunna min qabli an tamasuuhunna famaa lakum calayhinna min ciddatin tactaduunaha middaas iyada dalaaqeeda sunnina lama dhaho bidcina lama dhaho dalaaqa marka inahaasay u qaybqaybshaan adigu saadaxda labadaa qaybood baa ugu muhiimsan dalaaq sunni iyo bidci ayb dalaaqii marka sunniga ah dalaaqu fi sunna ayuu rabaa marka inuu halkan uga hadla abu daawuud isaga cagsigiisaana marka bidco noqonaya dabcan halkaasaad ka ogaanay iyadana kii bidciga ahaa qaala xadaثna alqacnabiyu can maliki can naafic can cabdillahi bni cumar annahu طallaqa imra'atahu aweenaydiisii buu furay wahiya xaa'idun iyadoo markaa xayd qabto magaceeda aaminaa la dhihi jiray laqabkeedana nuwaar iyadoo u xayd qabto ayuu furay calaa cahdi rasuuli llaahi sala اllahu alيyh ali wasalam waqtigii rasuulka fasa'ala cumar bnu اlkhadaab cumar baa wuxuu su'aalay rasuul اllahi sala اllahu alيyh ali wasalam rasuulka can dalika arrinkaa faqaala cumar baa marka nebiga soo weydiiyeyoo ibnu cumar naagtiibuu furay iyadoo xayd qabta buu yidhi faqaala rasuulu llahi sal ly slam nebigu waxau yidhi murhu far falyuraajichaa ha soo celiyo muraajacadaani marka bacdi ahlilcilmi waa waajib ay leeyihiin naagta haddii xayd lagu furo hal dalqad iyadoo xayd qabto in la soo celiyo waa waajib saasay dhahayaan bacdi ahlilcilmi amarka meeshaanayna ka qaadanayaan murhu falyuraajicha ha soo celiyo cumarna waa muballiq ay leeyihiin meeshaane waxa amarku ku socdo waa ibnu cumar cumarna waa muballiq ayb masalo usuuliya marka meeshan ay ka dhaliyaanoo baabulawaamir baabulamri ay uga hadlaan usuuliyiinta ayb oo qofka haddii yacnii alamru biاlamri bishay shay amriddiisa amarka laysku faro kii la gaarsiinaya midkanba labaduu amar miyuu ku noqonayaa mise maya ibnu daqiiqilciidna aaduu ixkaamulaxkaamka xadiidkan markuu sharxayo uga hadlay laakiin waxaa weeyaan un hadda middan iyada suuradan maahan midda lagu muransan yahay ma ku jirtaan maxaa yaele suuradan amarkan inuu ibnu cumar ku socdo cumarna uu muballiq yahay baa cad iyada ayb bina'an calaa daalika waxay leeyiin waa waajib jumhuuru ahlilcilmina waajib maana waa sunnay leeyihin amru istixbaab duusan ku noqoninay sideeda uga tago waa nin uun dembi galayo istikfaar inuu la yimaado qofkanna idraarka uu ku sameeyey cafis ka dalbado waana uga tegi karaa sidaa murhu far falyuraajichaa ha soo ceshto falyuraajic haadanna waxaa laga garanaya ha soo celiyo naagtu inay furantay oo dalqadda bidcada lagu rido dalqadda yacnii dalaaqa bidciga dhexdiisa dhacdo in la tirinaayo oo la xisaabayo ayb waana sida abu daawuudna uu sheegi doonaa bukhaarina waaba jasmiyeyba mas'aladan ayb oo in la tirinayo ayuu baabka uu ka dhigtayban ayb oo taasuu sheegay nacam marka murhu falyuraajic haadaanna deliil bay u tahay nacam maxaa yeeley muraajacadu naagtaadii ku noqo nin wax furay unbay ka ansaxdaa haddii la dhaho dalqadii maba dhicinba ninku weli waa naagtiisii murhu falyuraajic haada xaggee la geynaa marka ibnuulqayim marka wuxuu leeyahay muraajaca lugawiya waa luqa ahaan si u laabaa laga wada u tag laakiin xaqiiqada lugawiga iyo midda sharciga midda sharciga muqadam halkaa marka mas'aladaa lagma toosna in luqa lagu xambaaro xaqiiqadii sharciga laga taga ma saxsana riwaayo kaleo marka daara qudni oo warinayana hiya waaxidatun baybale waa mid bay tiri oo nebigaaba hal mid u xisaabay ibnu cumarna isaga laftirkiisu markii la weydiiyey wuxuu yidhi maxaa kale buu yidhi waa laii xisaabay fa xusiba tadliiqa dalqad baa la xisaabay uu yidhi yaa waagaas wax xisaabi jiray marka nebigunbaa xisaabaya calayhi salaatu wasalaam marka murhu falyuraajichaa hiya waaxidatun iyo fa xusibat tadliiqa adilla cadcad waa mas'ale afaraadna waxay tahay iyagu ibnuulqayim marka riwaayo uu keeni doono abu daawuudna uu ku xukumi doono nakaaro ama shuduud uu ku xukumi doono walam yarahaa shay-an nebigu waxba uma uunan arkin walam yarahaa shay-an ay tadliiqatan uma arag buu leeyahay dalqad uma uusan arag laakiin walam yarahaa shay-an taaba ziyaado nakaara ku jirta ama shaad ayb siday ibnu cabdilbar iyo uu sheegayo yacni abu daawuud laftirkiisa iyo hadday ansaxdana towjiiheedu waxay ku towjiihiyaan culummada walam yarahaa shay-an sawaaban wax toosan oo sunnada waafaqsan ma ahan waayo ayb haddii la yidhaahdo si kalena riwaayadu waxaa weeyaan iyada riwaayada abu zubayr iyo naafic marka ibnu cumar la joogo de waa la ogyahay ninka ku leh naafic iyo abu zubayr abu zubayr waa saduuqun yudelis riwaayadiisa ibni cumarna maba badnaba naaficna waa mowla bni cumar ayb marka imaamu shaafici wuxuu leeyahay naafic iyo abu zubayr in la yidhaha riwaayata abi zubayra la hormarinayaa midda naafic waa laga tegayaa yani mukaabara camale iska noqonay ayb masaladan marka ibnulqayim aad buu ugu nusreeyaa aaduuna ugu xamaasay ayuu ugu xamaasaysan yahay zaadulmacaadka shaykhulislaam ibnu taymiyana sidoo kale ugu xamaayuu isaguna mas'alada aad uga hadlay oo dalqadda xaydka ku dhacdaa ma dhacayso qabaan culimmadan mucaasiriintana sheekh binbaas baa saas fadwo jiray ayb laakiin mas'alada sawaabkeedu waxaa weeyaan in la tirinaayo riwaayada daara qudnina waaba sariix sheekh ilalbani riwaaulkhaliilkuu ku keenay ayb marka iyadu mas'alada marka waa mas'alo aad yacnii aanaan saas u toosnayn ayb qaar culammada ka mida marka oo salafkii qabay waa jireen daawuus iyo cadaa iyo laga sheegay waa looga horreeyey ibnu taymiya iyo masale iyagu ay ugu horreeyeen ma aha laakiin sawaabku sidaas murhu far falyuraajichaa ha soo celiyo uma markaa dabadeed falyumsikhaa liyumsikhaa ha haysto xataa tadhura intay ka daahir noqoto uma taxiida ay ka haysho uma tadhura ay ka daahir noqoto haddana uma in shaaa hadduu doono amsaka uu haysanayaa bacda daalika wain shaaa haddii uu doonana dallaqa waa furayaa qabla an yamasa intuunan taabanin xayd buu ku furay ha soo celiyo xaydkaas ha ka dhaqato duhriga ku xigo ha daayo xaydka ku sii xigo ha daayo duhriga dambe hadduu raba ha ku furo isagoon taabanin ama haiska haysto middan marka waa istixbaab duhriga labaad in la gaarsiiye waa istixbaab ama haddii uu doono xaydkan markuu ku furay waa soo ceshanayaa xaydkaa markay ka dhaqato duhriga ku xigo waa furi karaa maxaa yale riwaayaadka qaaraa tilmaamaya saas abu daawuudna uu keenaa tan marka waxaa lagu xambaaraya istixbaab liajli inay bal isu soo noqdaan oo yacnii sharcigu wuxuu aad ihtimaam u siinaya isu soo noqodka waa ninkii haddii la dheereeyo wakhtigiisii lacalla inuu dib inta isugu noqdo soo naagtiiba iska haystaba oo niyaddiisii bedelo laakiin hadda isagoo furay dhowr maalmood kadib duhriga ku xigo haddana weli in caradii ku jirtaaba laga yaabaan ayb marka waxaa istixbaabka uu yahay duhriga dambe inuu la aado kan soo qaabilayo markay ka baxdo xaydka ka baxdo kabacdi marka midka haddii marka duhrigan soo qaabilayo oo ku furo isagoon taabanina waa leeyahay riwaayadan marka waxaa weeyaan waa ziyaado saxiixa waxaa imaan doonta iyadana marka iyadoon duhrigan labaad aan la gaaraynin oo hadduu doono ha haysto ama ha furo duhriga iyada markaa ku xigaba xaydkan uu ku furay duhriga ku xigaba hadduu doono ha haysto hadduu doonana ha furo isagoon taabanin buu dhihi doonaa fatilka taadaas alciddatu weeyaan ciddadii allatii ciddada oo amara allaahu alla uu faray an tudallaqa laha nisaa haweenka in lagu furo waa ciddadii alla ou amray in haweenka lagu furo saas iyadoon xayd qabin daahir ah daahirnimada aan loogu tegin hal dalqad in lagu furo bis ayb saddexna in layska dabageeyaa waa xaaraan ma bannaana ma fiicna in waxaan u jeedaa waa sunnadii ma waafaqsana labana sunnada ma waafaqsana hal duhuri aan lagu jimaacin xadiidka marka bukhaariy muslim yaa kan warinayaan qaala xadaanaa qutaybaة bnu saciid qaala akhbarana leyt can naafic ana bna cumara طallaqa imra'atan buu furay lahu isaga u sugnaatay uu qabay wahiya xaa'idun iyadoo xaa'ida tadliiqatan buu furay hal mar hal dalqad bimacnaa xadiidi maalik qaala xadaanaa cusmaan marka xadiidkii maalig oo kaleu keenay riwaayadii hore waa min xadiidi maalik midanna waa min xadiidi leyt labadana naafic baa asal u ah قال xdثna cثman بن أbي شhيبة qال أخبرna وkيiع عن سفyاn عن محمد بن عبدالرحمن mولى آل طلحة عن sالم عن بن cمر riwaayat naafican hadda ka baxnay saalimuu hadda soo galay xadiikiisa عan بن cمر أنhu طلqa امرأaته haweenaydiisii buu furay wahiy xaa'idun iyadoo xaa'id ah fadakra ذلika cمru cمar baa arrinkaa u sheegay للنبي sl اه عل sلم faqاala نبigu wuxuu yihi murhu far falyuraaجicha ha soo ceshto uma markaa dabadeed liyudalliqhaa ha furo idaa dahurad hadday daahir noqoto oo wahiya xaamilun ama iyadoo uur leh ha furo iyadoo uur leh ha furo ama iyadoo daahira ha furo xadiidkan marka wuxuu caddaynayaa duhri labaad in la sugo qasab ma aha amar ha soo celiyo naagta iyadoo xayd qabtou furay u sheego amar waxaad amartaa ha soo celiyo markay daahir noqotana ha iska furo isagoon dabcan taabannin ama iyadoo uurr riwaayadan baa marka waxay tilmaamaysaa duhriga soo xigaba inuu ku furi karo dhexdiisa ibnu xajar marka wuxuu yidhaahdaa riwaayadii waa xadiidi saalim saas xadiidka naaficna laba duhri duhri buu sheegay mid baa laga boodaya kan kale markaa wuxuu yidhi ziyaadada naafic waa ziyaado saxiix ah oo aan munaafiyana ahayn xoog badanna ayb waa ziyaada iqa uu ziyaadiyey oo maqbuulo ah ayb ziyaado maqbuulo ah buu ku sheegay labadan marka waxaa lagu kala xambaarayaa riwaayada naafic waa cala alistixbaab middanna waa ibaaxadii bannaanaanshadu intanay ku soo xasileen xadiidkan saalim muslim baa isagu wariyey qaala xadaanaa axmed bnu saalix wahuwa almisriyu qaala akhbaranaa cambasatu wahuwa bnu khaalid qaala akhbaranaa yuunus wahuwa bnu yaziid alayliy can ibni shihaabin qaala akhbaranii saalim bnu cabdillaahi can abiihi annahu dallaqa imra'atahu haweenaydiisiibuu furay wahiya xaa'idun iyadoo xaa'ida fadakara dalika cumaru cumar baa arrinkaa u sheegay lirasuulillahi sal ll ly slam fatagayada rasuulullahi nebigu waa carooday sala allahu calayh waali wasalam uma qaala wuxuu yidhi murhu falyuraajichaa amar ha soo ceshto uma liyumsikha ha haysto xataa tadhura intay daahir ka noqoto uma taxiida ay ka haysho fatadhura ay daahir ka noqoto uma in shaaa dallaqaha daahiran qabla an yamasa markaa hadduu doono ha haysto ha furo iyadoo daahira qabla an yamasa fadalika alaaqu lilciddati fadalika kaagaasi addalaaqu furiin waaye lilciddati yani liistiqbaali اlciddati waa furiin lilciddati yani liibtidaa'i اlciddati ciddada bilaabashadeeda lagu furaayo kama amara allahu tacaala dikruhu yani lilciddati liistiqbaali اlcidda oo naagta haddii iyadoo daahira oon duhri lagu taabanin lagu furo koow duhriga waa la tirinaya xayd baa ku dhacaya duhri kaley geli labo ayb xayd baa ku dhacayo duhri saddexaad bay geli saddex duhrigaas saddexaad markay dhammaysato xaydka ku xigo iyadoo ku jirto waa la guursan karaa waan loo tegi karin un keliya caqadka waa ku dhici karaa calaa qowli marka qar'igu bimacnaa duhri inuu yahay qowlka haddii la qabto marka wuxuu leeyahay sidaasay marka waxay ku tahay lilciddati ciddadii baaba ka bilaabmayso meeshaas ayb ciddadii baaba meeshaa uga bilaabmayso haddii ay xayd tahayna sidoo kale un waayo oo xaydka soo xigo duhriga ugu horreeya koo waa laga tirinaya waa u xisaabmaya laakiin haddii duhri lagu jimaacay ama xayd dhexdii lagu furo bil ku dhowaada inay dib u dhacdo laga yaabo riwaayadanna marka waa riwaayo saalim zuhriyu can saalim oo riwaayadii naafic waafaqaysa saalim marka isagu labadaa riwaayo uu leeyahay qaala xadaana alxasanu bnu caliyin wahuwa alxulwaaniyu qaala akhbaranaa cabdurasaaq qaala anba'naa macmarun can ayuuba can ibni siriin qaala akhbaranii yuunus bnu jubayr annahu sa'la bna cumar wuxuu ka soo baxay xadiidi naafic uma xadiidi saalim uma xadiidi yuunus oo gale ibnu cumar marka intaasaa ka warinaysa iyo rag kale soo socda qaala akhbaranii yuunus bnu jubayr annahu sa'la bna cumar buu su'aalay faqaala wuxuu yidhi kam dallaqta imra'ataka haweentaada meeqaad ku furtay faqaala waxau yidhi waaxidatan hal dalqadaan ku furay hal halka dalqa marka dalaaq dhinacaa laguma haysanin marka dalaaqa bidcigaa meesha uu ibnu cumar uu ka asiibay maahan halka dalqad waa xaydka uu ku dhex furay qال xdثna الqacnabiyu qal akhbarana يزيid بن إbrahim ayb whuwa الtustariي أbu sacd ثiqaة habt إla fي riwaayaته can qataadة fafiiha liin أkhraجa xadiiثu أصxaabu الkuتb الستة haddana qataado ka warin maayo can mxamed bni siriin qaala xadaanii yuنus bnu jubayr qaala sa'ltu cabdالlah bni cmar baan su'aalay qaala waxau yidhi qultu waxaan idhi rajulu طaلqa imra'atahu rajulu nin طallaqa furay imra'atahu xaaskiisa wahiya xaa'idun iyadoo xaa'id ah yuu su'aalay qaala waxa uu yidhi tacrifu ibna cumar ibnu cumar ma taqaanaa buu yidhi yuunus baa ibnu cumar uu su'aalay nin naagtiisa xayd iyadoo qabto furay markaasuu ibnu cumar waxa uu yidhi tacrifu ibna cumar ibnu cumar ma taqaanaa buu yidhi adi saa isu jeeda dabcan ayb ninkii ardayga ahaa yuunus buu ku celiyey warkaa ibnu cumar ma taqaanaa buu yidhi qultu waxaan idhi buu yidhi nacam waa aqaan haa waa ninkaa la khidaabayo kaba soo horjeedahu qaala waxau yidhi fa ina cabdallaahi bna cumar cabdullaahi bni cumar dallaqa imra'atahu wuu furay wahiya xaa'idun faataa cumaru cumar annabiya sal l slam buu u yimid fasa'alahu waa weydiiyey ayb faqaala waxa uu yidhi murhu far falyuraajichaa ha soo ceshto uma yudalliqhaa ha furo fii qubuli ciddatihaa ay fi istiqbaali ciddatihaa ciddadeeda qaabilitaankeeda dhexdeeda ha ku furo qaala waxa uu yidhi yuunus qultu waxaan idhi fayactaddu bihaa ma tirsanayaa qofku marka dalqaddaa uu xaydka uga baxday ma tirsanayaa saddexda dalqad ma laga tirinayaa qaala waxa uu yidhi ibnu cumar famah ay fa ayu shayin yakuunu oo maxaa ahaanaya waay hadduusan tirsanaynin muxuu qaban lahaa yacni haddaanu tirsanaynin ibnu cabdilbar marka eraygan famah sidaa buu ku fasiray ay fa ayu shayin yakuunu idaa lam yactadda bihaa hadduunan tirsanin muxuu samay lahay waa yahay ayb famah ara'ayta bal ii sheeg in cajaza hadduu yacnii caajizay oo yacni hadduu wahsaday wastaxmaqa uu doqonoobay ninku hadduu isagu doqonoobo doqon iska dhigay oo isagii nin cajzi ku dhacay noqday maxaa loogu tirin waayo wili waa loo tirinayaa istaxmaqa macnaha waxa isaga waxuu iska yeelay isaga isdedejiyeyoo yacnii waxaa weeyaan ku orday marka hadday sidaa ku dhacday waa loo xisaaba u leeyahay marka mar walba dabcan waa la xisaabaya si walba ay tahayba waa la tirinaya hadalkan marka wuxuu deliil u yahay marka in ibnu cumar loo xisaabay isagii baa la weydiiyey ka warran baa layidhi famah buu yidhi dada maxaa kaluu samay lahaa buu yidhi waa saaxibu اlqisa ayb bukhaari marka tabwiibkiisu wuxuu ahaa baabun idaa طulliqat اlxaa'idu tactadu bidalika طalaaq naagta xaa'idka haddii la furo dalqadaasi way xisaabsanaysaa alimaamu اlbukhaari fii saxiixihi saasayna culammadu u badan yihiin waana ka hadalnay marka masalada masaladan marka amaray leedahay amarada ay yeelanaysaa waxay tahay ninku haddii naagtiisii uu furay hal dalqad waa soo celiyey dalqad haddana mar labaaduu furay waa soo ceshtay meeqaa u hartay ninka hal dalqad baa u dhiman iyadoo xaa'id abuu dalqadii saddexaad ku daayay calىa qowli jumhuuri ahli اlcilmi ee raajixa ah naagtaas ninkan waa ka baa'intay ila dalqad dhacayso la tirinaayo waay calaa qowli ibni اlqayim iyo ibnu teymiya iyo daawuus iyo bacdi ahlicilmina naagtaas ma baa'inin bay leeyihiin dalqad bidca ku dhacdayoo aan la tirinaynin xataa ibnuاlqayim masaladan aad yani buu ugu takallufay wuxuu gaarsiiyey xataa man axdaa fii amrina hada maa laysa minhu fahuwa raddun shay bidco ku dhismay see loo xisaabayo bilaxkaamta annahyu yaqtadi اlfasaad iyo meelahaasuu marka iyuu la aadeen marka nahyigii isagoo meeshiisii ah ninkan in lagu ciqaabayba keenaya xataa nooc cuquubaaba ku jirta oo sharciguna uu yacnii waafaqi karto usuushiisa calaa kullin marka yani dalqadu saas waay marka dad marka waxaan arkay qiil masaa'ishaas dadka uga googooba meelahaas ayb ninbaa naagtiisii markii saddexaad furiddii ku dhawaaqay iyadoo xayd qabtaan furay iyadoo duhri ku jirto aan ku jimaacay baan ku furay see waa iska wadou leeyahay naagtaadi guriga uun isaga laabo iskaga tago la joog inta nusuus marka arrintaa diidaysana aad bay u tiro badan tahay furuujtuna sideeda in loo ixtiyaadho wa qaala xadaana marka xadiidkan saasuu ibnu cumar yidhi ayb riwaayo kaleoo muslim baa iyadu waxay leedahay faqiila libni cumar baa waxaa lagu yidhi afa yuxsabu bihaa ma la xisaabayaa qaala maa yamnacuhu buu yidhi maxaa diidaya in la xisaabo ayb ara'ayta in cajaza wastaxmaq famah iyadu waaba macno u baahan tahaye markii la weydiiyey maa yamnacuhu buu yidhi maxaa diidaya in la tiriyo ibnu cumar riwaayo kaleo imaam axmed uu warinaya fatuxsabu dalaaquhaa dalika dalaaqan furiinkeedaa furiin ma laga tirinaya qaala nacam buu yidhaha waa laga tirinaya ara'ayta in cajaza wastaxmaq ayuu ku daray ayb riwaaya imaam axmed leeyahay midda daara qudni iyadana macnahaasay tilmaamaysaa qaala xadaثna axmed bnu صaalix qaala akhbarana cabdالrazaq qaala anba'na bnu jurayj qaala akhbaranii abu zubayr annahu samica cabdالraxmaan bna ayman mawlى curwata yas'l bna cumar ayb waabu zubayr yasmacu abu zubayrna ou maqlaayo yani abu zubayr baa waxau maqlay cabdiraxmaan bnu ayman mowlaa curwa oo ibnu cumar weydiinayo isaguna meeshii waa joogaa marka waa maqlayaa wa abu zubayr yasmacu qaala waxau yidhi kayfa taraa seed u aragtaa fii rajulin nin dallaqa imra'atahu haweenaydiisii furay xaa'idan iyadoo xaa'id qaala waxau yidhi dallaqa cabdullaahi bni cumar baa furay imra'atahu wahiya xaa'idun calaa cahdi rasuuli illahi sal ll ly slam fasa'ala cumaru rasuulallahi cumar nebiguu su'aalay faqaala ina cabdallaahi bni cumar dallaqa imra'atahu haweenaydiisii buu furay wahiya xaa'idun qaala cabdullaahi cabdullaahi waxauu yidhi faraddahaa calaya faraddahaa wuu soo celiyey haweenaydii calaya aniga korkeyga ku soo celiyey nebiga walam yarahaa shay-an waxna uma uusan arkin walam yarahaa shay-an ibnulqayim midday qabsanayaan tan wa walam yarahaa shay-an dhalqad ma tirinin waayay leeyihin middan aad leedihiin fa xusibad iyana manil xaasibu bay leeyihin yaa waa ninkaas ama nebiga ama sicid kale middanna walam yarahaa shay-an tan yahay marka aad ugu dhegeen marka walam yarahaa shay-an abu daa'uud yaa isaguo ka hadli doona ibnu cabdilbar waa ka hadlay shaafici waa ka hadlay fuqahadu badankood ee muxadisiinta badankood ziyaado oo shahad ah waayay leeyihiin haddii waa toosan tahay la yidhaahdana walam yarahaa uma uunan arkin shay-an shay shayga oo sawaaban muwaafiqan lisunnati shay yacnii sunnada waafaqayo toosan uma uunan arkin macnuhu sidaa weeye ibn cabdilla ibnu cabdilbar isagu wuxuu yidhi walam yarahaa ba'san ziyaadatun munkaratu buu yidhi bayhaqina kitaabkiisa almacrifa wuxuu yidhi imaamu shaafici naaficun ahbatu min abi zubayr wاlahbatu min alxadiiثayni أwlى an yu'khada bihi إida takhaalafaa waqad waafaqa naafican غayruhu min ahli اlbeyt min ahli habti hayruhu min ahli اhabti ayaa naafic waafaqay marka ziyaadadan ziyaada munkara waaye ama shaada ama hadday toosan tahayna towjiiha bay leedahay wa qaala waxa uu yidhi idaa dahurad marka abu zubayr iyo naaficna maba isku dhigmaan marka ibnu cumar wax laga warinayo ayb marka ziyaadaadkan iyo waxyaabahanoo kale axkaam fiqi a baa ku xirmaysa soo aragtay aaday marka daryeelkeeda iyo waxa saxiixa iyo waxaan hayn in la ogaado waa daruuri wa qaala waxauu yidhi idaa dahurad hadday daahir noqoto falyudalliq ha furo ow liyumsig ama ha haysto qaala ibnu cumar waqara'a annabiyu sala allahu calayh waali wasalam yaa ayuha nebiyu idaa dallaqtum الnisaءa faطalliquuhunna fii qubuli ciddatihinna ayuu akhriyey ay fi istiqbaali ciddatihinna qur'aan hadda markaa ogaa macno ahaan inuu ula qasdayaa dhacay qaala abu daawuud rawaa hada alxadiida waxaa wariyey can ibni cumara ka wariyey yuunus bnu jubayr wa anas bnu siiriin wa saciid bnu jubayr wa zayd bnu aslam wa abu zubayr wa mansuurun can abi waa'il mansuur isagoo abi waa'il uu ka warinaya macnaahum kulluhum ana الnabiya salى اllahu عalayh waali wasalam amarahu an yuraajicahaa nebigu wuxuu amray inuu soo ceshto xataa tadhura intay daahir ka noqoto uma in shaaa hadduu doono duhrigaa dallaqa waa furayaa isoon taabanin wa in shaaa haddii uu doonana amsaka waa haysanayaa markaa wuxuu leeyahay riwaayadu badanaa saan baa lagu wariyey laakiin riwaayadii naafic iyo midii saalim iyo laba duhri in duhri laga boodayo kan kale la aadaya waa soo marnay qaala abu daawuud wakadalika rawaahu muxamed bnu cabdiraxmaan can saalim can ibni cumar saasuu isaguna wariyey wa amaa riwaayatu zuhriyi can saalim waa midii aan soo dhaafnay daa xusuusataan azuhriyu can saalim oo naafic riwaayadiisa waafaqaysay oo intuu ka tago yani xaydka ha ku soo ceshto daahir ha noqoto ha daayo xayd ha gasho duhrigaa labaad hadduu doona ha ku furo riwaayadaasuu leey waama riwaayatu zuhriyi can saalim wa naaficin can ibni cumar ana اnabiya sal ll ly slam amarahu an yuraajicahaa xataa tadhura ثuma taxiida ثuma tadhura ثuma in شhaaءa طaلqa aw amsaka sidaa iyada riwaayadaas aaduu xadiidkan u jamciye abu daawuud duruqdiisa qaala abu daawuud waruwiya can caطaa'in الkhuraasaaniy can اlxasan can ibni cumar naxwahu naxwa riwaayati naafic oo kale wالzuhriyi ayb wاlaxaadiiثu kulluhaa axaadiidta dhammaanteedna calىa khilaafi maa qaala abu zubayr axaadiidta dhammaanteedna calىa khilaafi maa qaala abu zubayr abu zubayr waxa uu yidhi way khilaafsan tahay waa maxa marka midda uu sheegayana walam yarahaa shay-anti abu zubayr marka xufaaddii xadiidka warisay wuu khilaafsan yahay isagu marka intaasoo xufaada abu zubayr maa laga qaadanayaa mar keligii hadal uu ku khilaafay marka waa ziyaadadu inuu abu daawuud laftirkiisa xataa waa durayaa walam yarahaa shay-an taas imaamu muslimna intuu sanadka wariyey ayuu kas ziyaadada uga tegey ibnu xajar saasuu leeyahay alimaamu muslim xadiidkan duruqdiisa markuu soo kaxeeyey can ariiqi abi zubayr waa keenay xadiidkii hadda walam yarahaa shay-anta wuu ka tegey kas ayuu u daayey ayb marka weliba ibnu xajar wuxuu leeyahay xadafahaa camdan kasuu u gooyey liajli cillada ku jirta darteeda uga tegey wuuna sameeyaa alimaam muslim sidaas oo kale ziyaadaadka nakaarada ay ku jiraan oo kale sanadkeedu ishaaraa uu ka tagaa ziyaadada isagoo ku dareensiinaya ziyaadadaani inay meel fiican ku taagnayn ayb ayb sidaasaa marka uu tilmaamay marka macnuhu marka axaadiidtan oo dhan dhammaantood sidaasay marka ishaarayaan tahdiibka qofkii haystana war dheer buu marka ku qoray waxaan intaasoo baal ayuu ibnulqayim isaguna masaladan uga hadlay ayb baabun baabun baabun baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan alrajulu ninka yuraajicu noqonaya oo naagtiisa soo ceshanaya walaa yushhidu isagoon markhaati gelinaynin walaa yushhidu isagoon markhaati gelinaynin waa furiin biduuni ishhaad dhacay sida saxiixa waxaa weeyaan wuu dhacayaa markhaati la'aan ninku hadduu wax furo beynahu wa bayna isaga xaaskiisa dhexdooda wuu dhacayaa furiinkaas laakiin calaa khilaafi sunna qال xdثna بشhر بن هiلاaل أن جعفر بن سليمان هو جعفر بن سليمان الضبعي البصري صدوق زاهد لaكنه كان يتشhيع أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم والأربعة أن جعفر بن سليمان xdثهم عن يزيد الرشك يزيد بن أبي يزيد ayaa l أبوالأزهر يزيد الرشك naanaystiisa waa الرشك ثقة cاabد ayب wwahima man layanahu yضaciifiye waa wahmiyey can muطarif bni cabdillaahi huwa muطarif bni cabdillahi bni shikhiir ana cimraana bna xusaynin su'ila can irajuli qofkiiqof nin baa la su'aalay yudalliqu imra'atahu haweenaydiisa furayo uma yaqacu bihaa ku dhacayo ayb walam yushhid isagoon markhaati gelinin calaa طalaaqihaa furiinkeeda walaa calaa rajcatihaa noqodkii ou ku noqdayna aan markhaati gelinin faqaala waxau yidhi dallaqta ligayri sunnatin dallaqta waad furtay ligayri sunnatin sunna la'aan sunnada dariiqeeda dariiq aan ahayn baad wax ku furtay waraajacta ligayri sunnatin naagtiina waad u laabatay sunnada dariiqeeda dariiq aan ahayn baad ugu laabatay ashhid calaa dalaaqihaa furiinkeeda markhaati geli wa calaa rajcatihaa rajcadeedana markhaati geli walaa tacud hana u laabannin inuu ansaxayay deliil u tahay laakiin sunnada uu markaa u khilaafaya furiinku isagu marka biduuni shaad waa waa dhacay waa wuu dhacayaa inuu markhaati geliyana waa wanaagsan tahay rajcada iyada laakiin hadda xadiidkan sida muuqato uma yaqacu bihaa alrajulu yuطalliqu imra'atahu uma yaqacu bihaa rajcada iyadu marka waxay isaga xasilaysaa mujarad naagtiisa uu dib ugu laabto ficil miyay ku ansaxay qowl miyaa la rabaa qowl iyo ficil wada jiraa yani war dheer baa ku jira ninku haddii naagta uu furo hal dalqad ku furo rajco ay ciddadii ugu jirto weliba rajco yacni uu leeyahay uu ku noqon karo hadduu gurigiisa inta iska tagaa waanta iska isticmaalaba ninkaa naagtaa waa ku noqday miyaa la leeyahay bacdu ahlilcilmi marka sidaa bay qabaan ficil bimujarad ilficli qaar hadduu guriga ugu tago oo la khalwoodaba oo qolka la galo bis waaba ku noqday ninkaa naagtiisa rajcadii intaasay ku xasilaysaa ayb laakiin marka la fiiriyo yani maadaama markhaati gelin aayadduna ay ku yani tilmaantay shayga la markhaati gelina wax lagu dhawaaqayo waxaan lagu dhawaaqin lama markhaati gelin karo markaa sunnadu inay sidaa tahay sida qowlka yacni acdalka ahna mas'alada waxaa weeyaan ninku inuu marka yacnii bilafdi inuu naagta ugu ugu muraajacaysto bilafdi inuu ugu dhawaaqo ayb iyadana maqashiyo markhaatina u yaalo ama inuu iyada maqashiinteedu shardi maahane inuu markhaati u yaalo laba qof maqashiyo faqaala waxau yidhi markaa dallaqta ligayri sunnatin waraajacta ligayri sunnatin ashhid calaa dalaaqiha wa calaa rajcatiha walaa tacud baabun fii sunnati dalaaqi alcabdi baabun ay hadaakani baabun baab weeyaan fii sunnati dalaaqi alcabdi addoonka furiinkiisa sunnadeeda addoonku see wax u furayaan qaala xadaanaa zuhayr bnu xarbin qaala xadaanaa yaxya yacni bna saciid qaala akhbaranaa caliy bnu lmubaarak qaala xadaanii yaxya bnu abi kaiir ana cumara bna mucatib whuwa ضaciifu ninkan cumar bnu mucatib qaala ahbarahu ana abaa xasan mawla bani nawfal huwa maqbuulun ana abaa xasan mawla bani nawfal ahbarahu anahu istaftaa wuxuu ka jawaab dalbay ibna cabaasin fii mamluukin addoon sha'nigiisa kaanat taxtahu mamluukatun addoon qabay fadallaqahaa furay tadliiqatayni laba dalqadood uma cutiqaa uma cutiqa ay xoroobeen markaas yani in la xoreeyey bacda dalika markaa kadib hal yasluxu lahu ma u habboon yahay an yaqdubahaa inuu doono qaala nacam buu yidhi haa qadaa bidalika rasuulullahi sal ll l slam nebigaa sidaa xukumay daahirka xadiidkan marka wuxuu ku moodsiinayaa addoonku inuu saddex dalqad leeyahay sida ninka xortaa oo kale ilaa dallabow wax ku furay haddii addoonku uu laba furiin keliya leeyahay ha ku noqdo ma uunan dhaheen cabdullahi bn cabaas yani daahirka marka fadwadan waxaa ka muuqata in hal dalqad ugu dhimanayd ou taa marka ku haysanayo laakiin xadiidkan isaga waa yani aharkan waa daciifoo ninkaabaa ku jira cumar bnu mucatib qaala xadaanaa moxamed bnu lmusanaa qaala akhbaranaa cuثmaan bnu cumar qaala anba'ana caliyun biisnaadihi wamacnaahu bilaa ihbaarin ihbaar iyadoo aanay ku jirin yani yaxya bni saciid qaala ahbaranaa moxamed bnu lmusanna qaala akhbaranaa cuثmaan bnu cumar qaala anba'ana caliyun biisnaadihi wamacnaahu bilaa ihbaarin ahbaranaada dambe iyadoon ku jirin qaala bnu cabbaas baqiyat laka waaxidatun mid ayaa ku hartay buu yidhi qadaa bihi rasuululahi nebigaasaa wax ku xukumay ayb xadiidkan marka kii hore sanadka un ninkii baa ku jira cumar bnu mucatib qaala abu daawuud samictu axmed bna xambal baan maqlay qaala isagoo yidhi qaala cabdurasaaq qaala bnu lmubaarak limacmarin buu wuxuu ku yidhi man abulxasan haada abulxasankan waa kuma laqad taxamala wuxuu xambaartay sakhratan cadiimatan dhagax weyn dhagax culus buu dhabarka saartay ninkan yani waxaanu ka bixi karin ayuu wariyey mas-uuliyad culusoo dhabarka saartay riwaayat lulu'i warkaan kuma yaal wuxuuna u jeedaa yuriidu bidalika inkaara maa jaءa bihi min hada اlxadiid yani xadiidkan ee uu la yimid ayuu inkirayaayo xadiid yani dacfigiisu yani waa mid aad daciif u ah buu rabaa inuu dhaho markaasuu leeyahay dhagax culus buu saarsaday ninkan yaa waay ninkan man abulxasan qaala abu daawuud waxau yidhi abulxasan hada rawaa canhu zuhriyu zuhri baa isaga ka wariyo qaala zuhriyu wa kaana min alfuqahaa fuqahadii ayuu ka mid ahaa buu yidhi rawa zuhriyu can abilxasan axaadiia qaala zuhriyu wa kaana min alfuqahaa ayuu ka mid ahaa rawa zuhriyu can abilxasan axaadiia ayuu ka wariyey ninkan qaala abu daawuud abulxasan macruufun waa la garanayaa walayse alcamalu calaa hada alxadiid laakiin camalku xadiidkan ma aha oo fuqahadu kay ku camal falaan xadiidkan ma aha ninka xortaa saddex dalqa ayuu leeyahay addoonkuna marka dabcan nis ayuu leeyahay marka nis dalqad lama kala bari kara marka maadaama aan la kala bari karin waa la kabay laba dalqad buu marka ku furaa addoonka hal dalqad hadduu ku furo dana uu dalqadii kale ku furo bis way uga baa'inaysaa naagta labada hadduu israaciyana jumhuurtu siday qabaan israacintu waa bis waay dalaaq baa'inu isaga agtiis u yahay addoonku hadduu naag xora ou qabo marka isaga addoon weeyaan isagu naagtaa xora ah maxaa la hasaaba saddexaa la tirinaya mase waxaa la tirinayaa laba maxaa la tirinaya qaacidada guud waxay tahay oo raajixa ah culimmaduna u badan yihiin dalqadu waxay raacaysaa ninka ciddaduna naagahay raacaysaa ayb walidaalika ninku haddii uu yahay addoon naagtuna xor tahay laba dalqad bisow naagtaas ku haystaa ninkaas haddii ninku uu yahay yacni markaa xor naagta uu qabana ay addoon tahay saddex dalqaduu ku qabaa dalaaqu ninka unbaa mar walbaa raacaya waa sida loo badan yahay oo ay ku tageen ibnu cumar iyo rag badan cumar iyo saxaabada qaar badan ahlucilmiga qaar ka mida cali iyo ibnu mascuud iyona waxay leeyihiin dalaaqa iyo ciddadu labadaba naagahay raacayaan dalaaqa iyo ciddada labadaba naagahay raacayaan marka waxba nimanka dakhalku malaa ayb laakiin sidaan unba hadda qowlkaas horaba ayaa loo badan yahay ayb marka addoonku dalqaadkiisu waa labo sida ay ku tageen yacnii saxaabo badan ayb madaahibta yacni fuqahaduna ay u badan yihiin oo imaam axmed iyo imaam maalig iyo imaamu shaafici iyo salafka agtarkooda sida ay qabaan addoonku laba dalqado wax ku qabaan cumar iyo ibnu cumar iyo cuhmaan iyo saasay iyaguna qabeen ayb ahlucilmiga qaarna nimanka yani addoonka iyoiyo xorka isku mid waayay leeyihiin masaladan dhibkana yani waxa keenayana waxay tahay yani waxaan ujeedaa khilaafkana addoonkiibaa qiyaaskiisu qiyaasu shabaha uu yahay dhinac la raaciyo yacnii marka meel hadba hadba meel unbaa loo qiyaasaya cibaadaad iyo marka loogaga qiyaasto cibaadaadku ninka xortaa buu kala mid yahay oo soon baa laga rabaa oo salaad baa laga rabaa mucaamalaad iyo baabkeeda marka la gaaro meelahan kale iyaguna yacnii buyuuc iyana waa addoonku waa maal maal la leeyahay oo kale ayb cuquubaadka marka la fiiriyana sharciga waxaa soo aroortay nus in looga dhigo facalayhinna nisfu maa cala almuxsanaati min alcadaab boqolkii jeedalayago kontanaa looga dhigayay kanna marka saasaa nus looga dhigayaa bay leeyihiin calaa kullin mas'aladan labada dhinacba xadiid saxiixa ku soo arooray male aqwaasha saxaabada un in la qabsada maahan aqwaasha saxaabadana qowlka aan tilmaannay yay u badan tahay ibnuulqayim zaad ulmacaadka juska shanaad sidaasuu yidhi qaala xadaanaa maxamed bnu mascuud qال أخبرنا أbو cاaصم وهو النبيل عن بن jurayج عن mdاhر وهو مdاhر بن أسلم وهو ضعيiف أخرج xadيiثه أbو dاود والتirmidي وبن mاجة عن القاسم بن محمد عن cائشhaةa عن النبي sلى الله عليه ولي وسلم qاaل طلاaq الأmti adoonta furinkeeda tadliiqataani way laba dalqadood وaqar'uhaa yani cidadeedana xaydataani laba xayd waaye ciddadu waa saas ilaa ciddadu naagahay raacdaayo nin xor ah hadday ka ciddo tirsanaysay hadday addoon ka tirsanaysaba laba xayd unbaa ciddo u ah ilaa xaydkii kale lama kala bari kara waa la dhammaystira u kasray amaa dalaaqeeda waa laba tadliiq marka la leeyahay iyadu waxaa weeyaan xadiidku waa daciif dalqaddu maadaama ay raacayso sida xooga badan ninka ninka furayay ku xihantahay hadda addoon hadduu yahay ninka furay dalqadaheedu waxaa lagu furayaa laba unbay ahaanayaan hadduu xor yahayna ilaa saddex dalqadood buu ayuu haystaa ninka haddii marka haweenta la furo laba dalqad markaan leenahay yacni waxaa weeyaan addoon baa qabay dalqad buu ku furay dana dalqad kale ku furo oo soo celiyay dalqad kaleu ku furay biso aa ka baa'inta ilaa nin kale ay soo martay iyo waxyaabaha ma tegi hal dalqad buu ku furay ciddadii baa dhammaatay wuxuu rabaa inuu soo celiyo oo nikaax cusub iyo sameeyo nikaaxaas cusub meeqa dalqaday ugu joogaysaa naagtan hal bis hal dalqadood bis unbay ugu joogaysaa waana sidaaba nikaaxu sidiisa dad weydiinayo badan baa jira nacam marka su-aashu iyadu saas waay ninku haddii naagtu saddex dhalqad buu ku haystaa hadduu hal dhalqad ku furo ciddadeedii ay dhammaysataa isagoon soo celinin naa meelaheedaas ay iska marto ama nin kale ha soo marto ama yaanay soo marin mar labaad inuu guursado hadduu doonaba caqadka waa loo samaynayaa laba dalqalee laakiin naagtaas baaqi ugu ah labadaa hadday marka uu ku furo laba jeeroo dambe hadduu furo baa-inow inta baaqigaa unbuu ku haysanayaa qaar waxaad arkaya dadkii loo dad wax akhrinaa ama yacnii kutub sheeg sheego yaa waxay waxay u soo fadwoonayaan marka haddaad nikaax cusub sawmaa haa saddex dalqad baad ku haysanaysaa waxaas usoo fadwoonayaan mushkiladaa dhanna waxay ka imaanaya fiqigii oon la rabin fiqigii waana loo baahan yahay aanan la baranaynin haddana nacam oo laleeyahay fiqigii yacnii niman suufiyaa fiqigii nimankaasaan uga tagnaa laleeyahay ayb cuqdana waa ka qabaan waan u baahan yihin marka mushkilo wa cilmigan cilmi marka imaamu a'immadan salafka laga dhaxlay waaye qofku inuu barto haddii kale inuunan waxba jawaabin cilmi dhagoodkiisa iska haysta ayb dhib aad u fara badana meeshaa ka jira dad hadda yacni waa weyn oo ummaddu laga yaabo ay muddo dheerba akhris iyo culummonimo iyo uu ku jiray yaad arkaysaa ninkii dhalqad ku furay mid labaad furay hal dhalqadoo u harsanayd intay ciddo kale soo qaadatay waxaa weeyaan intay ciddadii ka baxday mar labaad haddana yacni ninkii guur cusub uu ku guursaday yaa waxaa la leeyahay marka dhalqaddii uu ku haystay buu hal maruu naagtii furay labaa kuu hartay leeyihiin weli xaggee laba taallaan hadday sidaa ahaa lahayd naaga maba furmi lahaynba horta nacam ma ogtahay so maxaa yeele nin walbaa naagta iyo ninka hadday is rabaan dhalqadda saddexaad yacnii intaan dhalqaad hal dhalqad markuu ku furo ama midii labaad oo ku furo ma soo ceshanayo iska sii daynayaan ciddadeeda markay dhammaysato kadib waddana guur cusub samaynaya guurkaas cusub saddex kalea gacantiisa soo gelayso haddana sidaasuu yeelay haddana saddex kalaa soo gelaysa maba dhacaysaba markaa guurka xad ma yeelanayaba maba uusan yeelo lahayn ayb marka wuxuu leeyahay marka طalaaqu اlamati tadliiqataani wa qar'uhaa xaydataani weeyaan qaala abu caasim xadaanii mudaahirun ayb mudaahirkan marka waa midkan hadda mudaahir bnu aslam qaara marka huluwi gaarsiinayo waxay leeyihin fiqigan kutubahan fiqiga waaba alxukmu ila daaquut waay yaaba yani keyf kitaabka iyo sunnadaa laga istimbaaday adilow ku qotomaa see daaquut xukunkii u yahay marka fiqigii iyo axkaamta ama ra'yi mujarada ra'yi mujarad xataa myani iyaga ra'yigooda keenna waa dhaamaan annaga ra'yigeenna iyo ra'yiga aduu maanta haddaad ra'yigii shaafici ku fadwooto sawaabku waa uu uga dhow yahay ra'yigaagoo mujarad ah oon deliil cuskanayn moogtahay qال xdثnي mdاhir qال xadثnي الqاsم عن cائشhaة عن النبي slى الlه عليه لي وsلم miثlh إlا أنhu qaala waxa uu yidhi وcidatha xaydataani qaala أbu daud hada xadيiث majhuul xadiikani waa xadيiث majhuul ah wa qaala أbu daud alxadiiثani labada xadiiث jamيican dhammaantood laysa اlcamalu عalayhima camalku labadan xadiiث korkooda ma aha ayna اlcamal marka alcamalu waxaa weeyaan calى aaثaari الصaxaaba صaxaabada aaثaartooda lagu camal falaa masأaladan ibnu اlqayimna sidaasuu yidhi zaadulmacaadka qaala abu daawuud mudaahirun laysa bimacruufin labada marka xadiidba baabkan marka waxba kuma ansixin buu leeyahay sida isaga marka u tilmaamaya aahaarta saxaabada marka almucawalu almucawalu calayhi huwa aahaaru صaxaaba baabun fi اطalaaqi qabla الnikaaxi baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fi طalaaqi furiin qabla nikaaxi nikaaxa ka hor wax la furo ninka intaanu wax guursanin wax ma furi karaaba ayb waa mas'ale marka fuqahada ay ka had ay ka hadleen sida xooga badanna waxay tahay inaan inaan waa laqwi ninka naag isagoon qabin furayo waa laqwi yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nakaxtum اlmu'minaati uma طallaqtumuuhunna min qabli an tamasuuhunna alla ma uunan dhihin idaa طallaqtum الnisaaءa uma nakaxtumuuhunna ma dhihin nikaaxi baa ka horeeya alaaqi iyo nikaaxa nikaaxa horeeya haddaanu nikaax jirin alaaq ma jiro ma jiri karaba waa sababkiisii alaaqa sababka keenaba waxaa weeyaan marka ama waxa uu cuskanayo waa nikaax ka horeeyo ayb qaala alimaamu abu daawuuda raximah اllah xadaanaa muslim bnu ibraahim qaala xadaanaa hishaamu xaa وأخبرنا بن صباح قال أخبرنا عبد العزيز بن عبد الصمد قال أخبرنا مطر الوراق وهو مطر بن طهمان الوراق صدوق كثير الخطأ وحديثه عن عطاء ضعيف أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم والأربعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا طلاق فرين مجر إلا فيما تملك إلا فيما كي دحديث مويانه تملك أد هنانيسو wax adiga gacanta kugu jiro umbaa furiin aad furi kartaa walaa cidqa horaynna ma jirto ilaa fiimaa tamliku waxaad hananaysa maaha gacanta ku hayso xataa hadduu ninkuu yidhaahdo heblaayo haddaan guursada waa iga furan tahay welina uunan guursanin markuu guursada ka furmi mayso walaa bayca beec ma jiro ilaa fiimaa tamliku waxaad hananaysa un mooyaane waxaad gacanta ku hayso baad gedi kartaa ayb xadiidkan waa saxiix tirmidina isagoo kaleu soo saaray xadiiثun xasanu buuna yidhi maطarna hadda cadaa ka warin maayo zaada bnu صabaax walaa wafaa'a walaa wafaa'a nadrin nadar oofintiina ma jirto ilaa fiimaa tamliku waxaad hananayso awoodaysa maahan haddaad nadar ku gasho waxaad awoodayninba adiga waxaas nadar ma ahan oo qofkii maalan hadduu yidhaha ilaahay wuxuu igu leeyahay hebel xoolihiis inaan gado xoolaagii gacanta kuguma jiraan ninka isagaaba haystaa wax awoodood ku leedahayna male nadar waxaa ma ahan qaala xadaanaa moxamed bnu اlcalaa qaala anba'na abu usaama can اlwaliid bni kaiir qaala xadaanii cabduraxmaan bni اlxaariث can camr bni shucaybin biisnaadihi wamacnaahu zaada waman xalafa calaa macصiyatin qofkii macsi ku dhaarto korkeeda falaa yamiina lahu dhaar uma sugnaanin falaa yamiina lahu macnaheedu waxaa weeyaan dhaar oo markaa uu fuliyo uma sugnaanin waa yemiin munca yemiin markaa isaga ka guntan mayso inuu fuliyo laga rabo oo iyada baarinimadeeda inuu ilaaliyo laga rabaa ma leh maadaama ay macsi tahay macsidii ma samaynayo xadiidkan marka ma tilmaamin in lagu leeyahay kafaaro inaan lagu lahayn kan kama hadlayo isagoo hadda keliya wuxuu leeyahay ninkii macsi ku dhaarto dhaar ma leh yani dhaartiisa ma fulinayo ee haddaadan fulinin kafaaro ma lagaa rabaa waa lagaa rabaa kafaaro kafaaro gud waa lagaa rabaayo kafaaratulyamiin waad la imaanaysaa haddaad dhaar ku marto maalan inaad qof maalan hooyadaayo kale inaadanba la hadlin yaad ku dhaarato macsi waayo la imaan mayse waa la hadle oo yemiin maba lihidba taa yemiin kuguma aha yacnii yemiin aad fulinaysa ma ahan laakiin inaad ka kafaaro gudato waay xadiid sariixna waa ku soo arooray macnahaasoo kale waman xalafa qofkii dhaarto macno kalena khataabi marka isagu uu sheegayaan oo kaa ka duwan ayb shaarixa marka cawnulmacbuudkaa dhigaya laakiin macnahaas baa hadda un aad waxa u ah waman xalafa qofkii dhaarto calaa qadiicati raximin qaraabo goynteed korkeeda qofkii ku dhaarto falaa yamiina lahu dhaar ma leh dhaar ou fuliyo ou ilaaliyo uu yidhi anigu waxaan waa ka dhaartay dhaartaydan aan u baarinimo samaynayaayo waa ku taagnaanayaa ma jirto wa dhaartaa ku taagnaan maaye inta ka baxo uu jebiyo iyada ayuu kafaaro gud la imaana xal baa la sameeyey qaala xadaanaa bnu sarx qaala aqhbarana bnu wahbin can yaxya bni cabdillaahi bni saalim can cabdiraxmaan bni alxaarif almaqsuumiy can camri bni shucaybin can abiihi can jaddihi ana الnabiya salى اllahu عalيyه wali waslama qaala nebigu waxau yidhi fii hada اlkhabari zaada wuxuu ku daray walaa nadra nadar ma jiro ila fiima ibtugiya bihi wajhullah ilaa fiima kii mooyaane ibtugiya bihi lagu dalbay wajhullah ilaahay wejigiisa tacaala sarreeya dikruhu nadarku marka halkaa marka meeshan wax u keenay waxay tahay wuxuu ka rabaa yacnii qofku waxaanu awoodaynin walaa wafaa'a nadrin ilaa fiima tamliku nadar bay shabbahdaa marka middan caqad adiga aadan gacanta ku haysanin ma ku tasarufi kartid macnuu sidaas u jeedaa ayb xadiidkan dambena marka xadiid xasan ah weeyaan biاllah towfiiq sal اllah slm calaa nabiyina mxamed wala ali